hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa shacabka ku nool deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxa ay u direen gaadiid sida shixnad gaargaar oo raashin ah agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma sahre cali yuusuf ayaa gargaarkan ku wareejisay iskuduwaha gargaarka shabeellada hoose ee wasaaradda gargaarka koonfur galbeed ugu horeyn sahre cali yuusuf oo goobta ka hadashay ayaa ka warbixisay shixnadan gargaarka ah ee ay u dirayaan gobolka shabeellada hoose waxaan maanta halkaan ka diraynaa si wada jir ah shan gaari oo gaari walba uu sido lix boqol oo jawaan tir ahaan markii la isku darana ay tahay wadarta guud saddex kun oo loogu tala galay dadkii soomaaliyeed ee deggan degmada awdheegle sabiib iyo caanooleh oo aad la socotaan in maalmahan dagaallo ay ka socdeen dadkiina ay ka barakaceen waxaa kaloo ka mid ah beriire oo ayadana ay saamaysay dagaaladu ayaa waxaa la rabaa in si nabadqaba badqaba wax loo gaarsiiyo isuduwe igala wareeg saddexdan kun waa ammaano adiga iyo shabeellada hoose iyo wasaaradda gargaarka aan ku ammaanayna waxaan rabnaa in sidii loogu talagalay dadka loo gaarsiiyo oo qof qof loo gaarsiiyo siciid cadceed oo ah iskuduwaha gargaarka ee gobolka shabeellada hoose ayaa hay-adda sodmo uga mahad celiyey deeqdan gargaarka ah waxaa waaye waxaan joogaa maanta xarunta dhexe xarunta bakhaarada ee hay-adda sodmo waxaana kala wareegaynaa raashinkaas shantaa gaari iyo saddex kun oo raashinah raashinkaasna waxaa loogu talagalay deegaanada awdheegle iyo beriire sabiib iyo caanoole meeshaas oo mar dhow la xoreeyey ayaa loogu talagalay si wada jir ah wasaaradda koonfur galbeed gobolka shabeella hoose guddoomiyaheeda iyo wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed waxa waaye dhammaan madaxda iyo guddoomiyaha hay-adda sodmo oo nagu dhiibay gargaarkan maalin kasta nala garab taagan mar maahan laba maahan waa mar kasta wuxuu dadkaas deegaanka degan u muujiyaa iyo soomaaliya oo dhanba iyo meeshii wax ku dhacan uu ku bixiyaa juhdi iyo dadaal waana uga mahad celinayna sodma ayaa deegaano kala duwan waxa ay gaarsiisay adeegyo loogu talagalay in loogu deeqo dadka tabaalaysan kuwaas oo colaadaha iyo abaaruhu ay saameyn ku yeesheen noloshooda